halaburkan ganacsi ee ku soo kordhaya magaalada muqdisho ayaa aragti ka timi badi maskaxda dhallinyarada waxayna soo jiiteen dad badan kuwaasoo durbaba noqday macaamiil ku xiran meelaha sida aadka looga furay ee lagu sameeyo maalgelinta waxaa ka mid a waddada istaraatiijiga ee maka almukarama oo sannadihii ugu dambeeyey ay ku soo kordhayeen ganacsiyo kala duwan oo qaarkood ka cusub soomaaliya halkan waa goob lagu iibiya qaxwaha iyo macmacaanka oo lagu magacaabo akram waxaa si wada jira uga shaqeeya dhallinyaro soomaaliya siriyaan isugu jira maxamed cabdulqaadir kuulle oo ah maamulaha xaruntan ayaa ka warramaya maalgelinta ganacsi ay sameeyeen iyo sida halabuurkan uu ku bilowday innaga waxaan u furnay waxay ahayd fid nagu dhaliyey maadaama waddankii uu yahay waddan hadda horumaraayo oo nabaddii iyo wixii ay alxamdulilah ilah mahad iska noo hargashay oo aan raadinno in waxyaabo dadkii ay ka isticmaali jireen dibadda oo kaleeta sida macmacaanadii carabtii lagu isticmaali jiray iyo macmacaanadii turkiyada loo doonan jiray in annaga waddanka gudihiisa aan ugu habayno ama ugu samayno aan annaga nagu dhalisay inaan dadkii maaragtay baahidii fog ay ahayd maadaama dadka ay dad ay dibadaha ka imaanaan ay yihiin oo waddankii ay dib ugu soo laabanayaan waxay u baahan yihin meel marka wixii ayaga ay ka isticmaali jireen dibaddii inay dalkii ay ka helaan waxyaabaha cusub ee ganacsigan lagu soo daray waxaa ka mid a maktabado loo sameeyo meelaha qaxwaha lagu cabo si macaamiilka inta uu fadhiyo uu wax u akhriyo taasi oo aan hore uga jirinba soomaaliya kuole ayaa mar kala sharaxaya sida aragtidan ay ku timi maadaama ay kafaltiyaradii hore soomaaliya iska ahaan jireen meel shaaha lagu cabo oo keliya ama lagu fadhi ku diro annaga waxaan samaynay waxaa imaan kara dhallinyaro jaamacadihii ay kasoo baxeen si ay u helaan marka kubishiinkii iyo macmacaankii iyo isla socda iyo buwaagta aqrin lahaayeen aan ugu talagalan aan u diyaarinno sidaasaa marka ayadan aan ugu talagalan qof intuu meel maaragta fadhiisto oo taleefonkiisa marqar waxaa laga yaba inu qad haysanin sidaasaa marka aan ugu dhigin library ama qofku wax akhrisan karo asagoo shaahiisa cabaaya ama kafeegiisa cabaaya macmacaankiisa cunayso meesha ugu caajisin aan ugu talagalan intaas ayadaa goobaha lagu cabo shaaxa soomaaliya waxay inta badan ahaayeen meelo lagu fadhi ku diriro oo ay dadka qaar u arkayeen mid wakhti badan uu ku lumo laakiin hadda goobaha sida akram oo kale ah waxay soo jiiteen dhallinyaro badan oo aqoonyahana uu ku soo xirmay muuse muumin hagar oo ku akhrinaya meel aan iga fogeyn buug ayaan weydiiyey sida uu u arka halabuurkan ganacsi oo si la mid a halkan ay goobo kaleba sameeyeen qofku asigoo casriyeynaya ama unkiisa cabaya ayuu haddana wax akhrinayaa dhinaca kaleeto runtii buugaag aada u xiiso badan oo mataqaanaa faa'iidana kuu leh wax badan aad ka fahmayso maskaxdaadana qayb ku dhismayso runtii waxaa kale oon ku doortay waa meel juwi degan ah dadka imaada intooda badan waa dad oo mataqaanaa top level ah ama dad oo waxbartay oo aqoon-yahano ah uma baahanid inaad qof la sheekaysato markaad halkaan imaato adigiyo buuggaagaa sheekaysanaya
si dadka na dhegaysanaya ay wax badan u ogaadaan buugaagta aad akhrisay maxaa ka mid ah waa mahadsan tahay buugaagta aan akhristay way badan yihiin runtii haddii aan kuwii ugu dambeeyey oo haddaba aan dul taaganhoon akhrinayo waxaa ka mid a buug la dhaho dhambaalka dhallinyarada oo fariin u diraya dhallinyarada soomaaliyeed meel waliba ay joogaan mustaqbalkoodana saameynaya iyo waxyaabaha mataqaanaa ku habboon iyo siday ula noolaan lahaayeen ama ay dalka horumarkiisa qayb uga qaadan lahaayeen ayuu ka hadlayaa sidoo kale waxaa jira buug aada u wanaagsan oo aan jeclahay oo xitaa haddii jadwalku iigu jiro buug kale asagana aan dhowr buug ka aqriyo ama cutub
maalgelinta ay sameeyeen beecmushirka soomaaliyeed iyo fikradahan cusub ee ganacsi ayaa waxay fursado shaqo ka helay dhallinyaro badan oo horay dalka uga tahriibi jiray sida uu ku waramayo sakariya yaasiin maxamuud oo aan kula kulmay goob uu ka shaqaynayo intii aan maanta aan shaqo helin ka hor waxaan ku fikirayay in aan tahriib mise waxyaabo kale isticmaalo alxamdulilah maanta shaqo abuuraan noola sameeyey waxaan soomaalida kale u sheegayaa in maalgelin dalkeena noogu sameeyaan sidaan u helno dhallinyarta haddaan nahnay shaqa abuur waayo haddaad wax barato iyo dad waxbaran waddankan shaqa abuur ayuu u baahan yahay in ganacsiyada nuucan oo kalea soomaaliya laga furo waxa uu ku yimid isbeddel xagga ammaanka ee ka jira caasimadda soomaaliya ee muqdisho kaasi oo soo jiita indhaha ganacsato badan oo soomaaliyeed oo hadda maalgashi ku samaynaya meelo kala duwan cabdicasiis barrow v o a muqdisho